أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgalla ka kala dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn kule u jeedisay madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland xilli ay ka sii darayso xiisadda u dhexaysa labada dhinac wasiirro iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda gaana ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa ku meeray madaarista qur'aanka kariimka ee degmada xiindheere ee wilaayadaas wilaayada baay ayaa dowladdiina u soo gebagabaysay ardayda mid ka mid ah macaahidda ka furan degmada buulafullaay ee wilaayadaas ardayda madrasada salaaxuddiin al ayuubi ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garasweyne ee wilaayada bakool
عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgalla ka kala dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay saaka qarax la beegsadeen kontaroolka askarta xabashada etoobiya ee laboorka magaalada baydhabo bakhtiga waa laba askari oo etoobiyaan ah dhaawacana waa hal askari oo etoobiyaan ah sidoo kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ceel mashruuc ee degmada qasax dheere isla sidoo kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay laba qarax la beegsaday goob ay ku sugnaayeen saraakiil iyo maleeshiya murtadiin ah oo ku taala gudaha magaalada baydhabo dhaawaca waa saddex murtad oo laba ka mid ah ay askar yihiin halka midka saddexaadna uu yahay xildhibaan ka tirsan maamulka riddada koonfur galbeed oo lagu magacaabo axmed tuke dhanka kale banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay degmada yaaqshiida ee magaalada muqdisho dhaawacana waa hal askari oo murtad ah sidoo kale banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin aagaarka xarunta wasaaradda gaashaandhigga murtadiinta ee magaalada muqdisho waxaana jira khasaare cadowga soo gaaray dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qarax la beegsadeen fariisiin maleeshiyaadka ay kaga sugan yihiin deegaanka golweyn ee hoosta degmada buulamareera waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn kule u jeedisay madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland xilli ay ka sii darayso xiisadda u dhexaysa labada dhinac faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan cazaam carafaata war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeymo dhowra ugu jeedisay murtad maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka gaalaraaca ee jubbaland warkan ka soo baxay kooxda riddada ayaa lagu sheegay in maxamuud sayid aadan iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka uu hogaamiye axmed madoobe ku howlayiin shirqoollo iyo horin colaadeed ay ka wadaan gobolka gedo sidii hadalka loo dhigay maxamuud sayid aadan ay kooxda riddada ku tilmaantay inuu yahay dembiile ayay si gaara uga eedeysay inuu faafinayo warar been abuur ah uu kaga been sheegayo xaalada la xidhiira gobolka gedo eedda kooxda riddada soomaaliya ayaa ku soo aadaysaa xilli maamulka riddada jubbaland uu dowlado shisheeye ku eedeynayay horinta colaadaha u dhexaysa jubbaland iyo kooxda riddada ee ka jirta gobolka gedo waxaa dhanka kale xusid mudan in dowladda xabashada etoobiya ay ku amartay murtad cabdirasiid janan isaga iyo maleeshiyaadkiisa ay iskaga baxaan degmada balada xaawo wasiirro iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda gaana ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas nuur cali warsame wiisheyba ayaa inoo sii ambaqaadaya ugu yaraan laba wasiir iyo lix qof oo kale oo ay mas-uuliyiin ku jiraan ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka gaana ee galbeedka qaaradda afrika wasiirka gaashaandhigga gaana ninka lagu magacaabi jiray edward omane buama iyo wasiirka deegaanka ibraahim murtala maxamed oo ka mid noqday siddeed qof ee saarnaa diyaaradan kuwaasoo dhammaantood oo ku nafaayey shilkaasi sida uu xaqiijiyey madaxa shaqaalaha madaxweynaha gaana militariga gaana ayaa sheegay inay waayeen xiriirka ay la lahaayeen diyaaradan oo nooceedu uu ahaa kuwa qumaatiga u kaca zed sagaal taasoo ka soo duushay caasimadda akra kuna sii jeeday magaalada abuwaasi oo ah magaalo macdanta laga qodo oo ku taala koonfurta gaana julias debrahan oo ah madaxa shaqaalaha ayaa sidoo kale xaqiijiyey in alxaaji moxamed minuru limuna oo ahaa kusimaha isuduha amniga qaranka gaana samuel serbonga oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga national democratic congress iyo samuel abugoya oo ahaa musharaxii hore ee baarlamaanka ayaa iyaguna ka mid noqday mas-uuliyiintii ku geeriyootay shilkaasi shaqaalihii diyaaradda oo iyaguna ahaa saraakiil ciidan ayaa ku nafaayey shilkan oo lagu sifeeyey inuu ahaa mid ka mid ah musiibooyinkii dhinaca hawada ee ugu xumaa ee dalka gaana soo mara muddo ka badan toban sano warbaahinta dowladda gaana ayaa sheegtay in diyaaradan inta badan loo isticmaalo daabulka iyo daadguraynta caafimaadka muuqaal laga soo duubay goobta shilku ka dhacay ayaa muujinayey sida baaxad leh ee diyaaraddu ay u burburtay wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taayib ah kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta walaalkan cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa cabdi xuseen aadan waa askari taa'ib ah oo in muddo ah ka tirsanaa murtadiinta gaar ahaan qaybta milatariga laguna soo tababaray dalka eritereya waxauna kasoo howlgalay degmada balcad iyo deegaanka xawaadley oo ka wada tirsan wilaayada shabeellada dhexe askarigan taa'ibka ayaa isagoo wata qoriya ek afartan iyo toddoba ah iyo booshkiisa isku soo dhiibay wilaayada hiiraan waxaana lagu soo bandhigay degmada buqa qable isagoona ka warbixiyey muddadii uu ka tirsanaa murtadiinta iyo xaaladii uu ku sugnaa waxauna dhanka kale baaq towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka ridada cabdi xuseen aadan cali hiiraan waxaan ku beerayay labada kun labaatay labada dhammaadkeeda dalka litiriya muddo hal sana ayaa kusoo qaatay kadibna waa lay keenay xamaraa lay keenay kadibna waxaa la yaaday balcad yaa idin tababaraya imise ayuuna tababarka idin socday waxaan tababaraya litiriyaan waxaanu socday sanad kaamil ayuu socday kadibna waa noola keenay xamaraan noola keenay xaggee ka soo shaqaysay waxaa kasoo shaqeeyay degmada balcad ilaa xawaadle intaas ayaa ka shaqeeyay waxaa dantii anina jooskeeda ayaa kusoo qaatay inaa maaragtay kasoo dhammaado aniga jooskeeda iyo fikraddeeda anin la leemaaday wax igu maaragtay igu soo tashkiiliyey ama maaragtay idhahay malaha ka bax anaa jooskeeda hadda ugu imaaday alxamdulilah walaa si gacan furnaya lagu soo dhawey ilaa haddana waa si gacan furnaya hadda ku jooga meel walba ku aadooya inay maaragtay dadka kaloo walaalahii maaragtay waxyaabaha hadda ku socda inay kasoo noqdaan ayagoo maaragtay la qasbeynin inay kasoo noqdaan ayaa rajeynaya baaqogu dira inaa mustaqbalkeeda hore ugu sii socdo hadda ayaa u baahanaya wax dhibin ma jiro alxamdulilah sidii hore midiyo xurmadeeda hadda waa haystaa meel walba waadi karaa meeshaa doona muddooyinkii dambe waxaa si korortay tirada askarta taa'ibintaha ee isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada galguduud ayaa kormeeray madaarista qur-aanka kariimka ee degmada xiindheere ee wilaayadaas warbixin ku saabsan warkaasi waxaa mar kale inoo faahfaahinaya walaalka nuur cali warsame abuushiiba guddi ka socda maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud oo dhowaanahan kormeer ku mariyey degmooyin iyo deegaano wilaayada dhaca ayaa soo gaarayay degmada tana xiindheere waxaana uu kulamo gooni-gooni ah la qaatay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka iyo waalidiinta ardayda dhigata madaaristaasi markii lejinada ka socota maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud u kuurgashay tacliinta ka socota madaarista qur-aanka oo ay wax badan ka ogaadeen heerka ardayda ay marayaan ayaa waxay kulan ballaaran isugu yeereen macallimiinta madaarista qur-aanka iyadoo loo bidhaamiyey natiijadii ka soo baxday booqashadaasi waxaa macallimiinta lagu buraarujiyey muhiimadda ay leedahay isku xirnaanta macallimiinta iyo waalidiinta taasoo ku hagaagaysa barashada qur-aanka ee ardayda nadaafadda madaarista iyo tan ardayda in si gaara loo kontaroolo macallimiinta in iyagu laftooda aqoontooda ku ruqaadaan iyo qodobo kale oo kuwaas ku muhiimsan ayaa la iskula soo qaaday jalsadaasi haddaba markii kulankaasi soo dhammaaday waxaa idaacadda islaamiga landulus u warramay qaar ka mid ah macallimiinta iyagoo bogaadiyey kulanka ay la yeesheen lajinada ka socotay maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud awalan waxaan joogaa degmada xiindheere ee ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud waxaa la kulannay rag ka mid a ducaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo waday xamlo loo yaqaano xamlatun cinaaya litacdiim alqur'aan alkariimi wa ahli runaantii mugga hore walaaluhu waxay sameeyeen madaarista ayay maaragtay tadaakhuleen oo mihii imtixaano ka qaadeen hadday taa xagga falbarka hadday taa xagga xifdiska qur-aanka kariimka nidaamyo badanay kala wareegeen jazaahum allahu khayran wixii mulaaxadaada waa ay aruuriyeen walaaluhu waana ay noo sheegeen hadda ninka iskugu kaayawaceen ka macallimiin ahaan marka alxamdulilah rabbilcaalamiin walaaluhu hadda mulaaxadaadka ay noo sheegeen runtii aad iyo aad dhaliilo naga qarsoonay ay noo muujiyeen dhaliilihiina haddii ilaahay yidhahdo insha allah tacaala kuwii ku baraaruganaan noqnaa rajeehiinaa bismillahi raxmaan alxamdulilah rabbilcaalamiin qaraqaa ku siiya maanta waxaa meesha ka dhacay kulan barakeensan oo laga wada hadlayo ee, sidii shareecada ilaahay loo koryeeli lahaay Ee, haddaan nahay anagu macalimiinta xindheere aan nahay iyo kormeerka wilaayada islaamiga ee ka socday mahana isugu nimid waxaana ka wada hadalnay waxyaaba na anfacaya aqriya adduunka oo diinta in muxuu ahaaye laga warqabo layska warqabo diinta laga wada shaqeeyo waxa waaye ee, ilaahay kitaabkiisa kor loo qaado ummadda la gaarsiiyo waana isla qaadanay waxyaaba inagana anfacaya inaan ka wada shaqayno Ee, waxa waaye waa wada faa'iidaysanay waana soo dhowayhaynaa waana ku faraxsanna haddaan macalimiinta xindheeranahay waana qaadanay waana ka shaqayhaynaa insha allahu sidoo kale waxaa iyagana lala kulmay qaar ka mid ah waalidiintii ardayda oo iyaguna si gaar ah loogu sheegay in lasii ballaariyo iskaashiga macallimiinta iyo kan waalidiinta iyadoo arrintaasi waalidiintu si tolmoon ay u soo dhoweeyeen aniga oo waadiinta xeendheer ka mid a waxaa noo imaaday guddigii walaayada galgaduud ee dugsiyaalka qur-aanka kormeerayay waalidiintii iyo macalimiintii iyo waxa dhan waa lala kulmay wixii waanahay oo kheyr ku jiray oo diinta lagu hormari lahay noo sheegeen annaguna waa qaadanay alxamdulilaah meeshaan annagoo joogno degmada xiidhneere dad walaalaa oo maaragtay ka mid a walaayada aanu soo salaantay dugsiyada ay booqdeen dugsiyadaas waxaan ka mid nahay ee, waalidiinka waalidiinkaasaan ka mid nahay waa soo dhoweynay waa u taanisiyeynay si fiicanay noo soo dhoweeyeen arrimo fiican bay noo sheegeen diintay maaragtay noo faafiyeen waana ka qaadan mahaddaas bacdigeed waxaan ugu mahad celinaynaa guddi kormeera oo noo yimid annagoo waa ka mid a dugsidaydii xeendheere waalidiintii looga yeeray waxaana noo yeeray guddi ka socda walaayada islaamiga oo kormeera Een, waxayna noo sheegeen wax aad iyo aad u farxad badan oo noo farxad geliyey ay ka mid tahay qaabaynta dugsida islaamiga sida dugsida wax lagu barto sidii maadaaba guddi loogu samay lahaa iyo waxbarashada iyo khayraadka iyo wax waq aad iyo aad u qiimo badanay noo sheegeen waana aadaan usoo dhoweynay haddaan waalidiinteennahay aad iyo aadna waa usoo dhoweynaynaa hadeer kabacdi kormeerana inaguna waxaan ka codsanay inay sii wanaagsan ayaguna ay nooga warqabaan insha allahu tacaala dayaca badan oo ay nuur sheegay iyona ay jiraan waalidiinta ay wax ku leeyihiin waana qaadana insha allahu tacaala rajinada ka socotay maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud waxay soo mareen degmooyin deegaano ka mid a wilaayada sida degmooyinka wabxo galhiriiri ceelgaras xiindheere iyo deegaanada kale ee ah ceel lehele xagareey bargaan ama jacar iyadoo dhammaan macallimiintii deegaanadaasi lagula kulmay loo sheegay in booqashadani ay ahayd is-xusuusin iyo wixii qaldan iyo isdhiirigelin wixii saxsan balse soo noqoshooyin kale ay jiri doonaan oo kuwaasoo si dhab ah la iskula xisaabtami doono insha allah wilaayada baay ayaa dowladdiinha u soo gabagabaysay ardayda mid ka mid ah macaahidda ka furan degmada buulafurlaay ee wilaayadaas bashiir muxidiin abuaiman ayaa faahfaahinta warkaasi noo hayaa
waxaa dhowaan degmada buulafulay lagu soo xiray dowra cilmiyeed muddo hal bila u socotay ardayda macadka qiraa'aadka imaam sakhaawi taasoo lagu magacdaray dowratu ibnu maalik waxaa dowradan si gaara diiradda loogu saaray barashada kitaabka sarfiga inta lagu guda jiray wakhtigii fasaxa ardayda xafladda xiritaanka dowradan oo lagu qabtay howlka xafladaha ee macadka imaam sakaawi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ee baay culimo waalidiin iyo marti sharaf kala duwan kuwaasoo dhammaantood muujiyey siday uga go-an tahay taageeridda dadaalada waxbarasho ee ka socda degmadani munaasabadan waxaa ugu horeyn ka hadlay sheekhul mujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo si aada u bogaadiyey ardayda dhammaysatay dowrada maanta waxaan u fadhinaa waxyaabaha qur-aanka iyo sunnada lagu fahmo luqadaa ka mid a in wax laga barto oo ishmaam loo yeesho si qur-aanka iyo sunnada loo fahmo jazaahu llahu khayr sheekhay ardayda ma aragtay u akhriyey ilaahay miisaankiisa xasaanka u saaro marka aniga wasiyadaydu waxay tahay diintan waxaana laga rabaa ayuha dalaba aadaabteeda inaan la nimaano idinku dadka lama mid tihiin xafadatu lqur'aan markaad tihiin waa inaad aadaabtii qur-aanka aada la timaadaan qur-aanka alle subxaanahu watacaala kalaamkiisi wey inaad marka aadaabta ku dadaashaan akhlaaqda inaad ku dadaashaan waalidka baarinimadiisa inaad ku dadaashaan macalimiintiina inaad ixtiraamtaan inaad ka gedisnaataan dadka aan qur-aanka aqoonin kadib waxaa madasha ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah macallimiintii dhigaya duruusta wuxuu si faahfaahsan uga warbixiyey waxyaabaha lagu baray dowladda sheekhu wuxuu tilmaamay in ardayda muujiyeen feejignaan dadaal iyo faham sare taasoo caddeen u ah tayada waxbarasho ee macadka imaam sakhaawi kitaabka ninkabahina may haayay asarfu lmuyasar iyo laamiyat lafcaal xifdan iyo wamacna bahaayeen marka owlaadana hamijo eedan fay lahaayeen gabdhiyoona tow kuriinan iska jiraan kheer allah sii eedan dadaalen may laraayus anagoo hadda taskiyi hortay fadhiyaan inkahaayna eed yeeda rooneen akharjo iyo badanjo eedan fay lahaayeen hegi fahamka marka insha allahu tacaala maylana walaayada maamulka islaamiga walaayada baay oo amiirja inka horeey iyo ragjey makaatibtiis inka horeeyaan hani an la kuma siinlana kaalantun iyo arantun isna yani sababtiya la hayteen gaar ahaan haddana waalidiintii iyo neto mucalimiintii iyo mudiirkii macadka isna may siinlana jazaakum allahu khayran wakadalika ardaydii oo ka faa'idaysatay dhammaantiyo marka may baa siinlana ka faa'idaysatay meelina ayla ka reebnay intii ay socotay xafladda qaar ka mid ah ardayda dhammaysatay dowladda ayaa ku soo bandhigay madasha dulmar cilmiyeed ku saabsan casharadii ay qaateen insha allah may walyar sharaxfaday ficilka maadiga e oo hulaatiga e oo iclaalka aqbalo markii la hariirsado taa-ulfaacil horta harakadiis lama lanqiibay xarakatulnaqli xarakatulmijaanasle xarakatulnaqli mayba garaase ficilka maadiga oo facila e iyo facula tusaale ahaan maybaa qaadadaane khaafa iyo daala asaljona mahay tahay khawifa iyo dawla waa facila iyo facula waay kabacda hoob alhariis taxaraka xarfu cilatin wafatax maa qablahu quliba alifan fasaara qaala fasaara khaafa ay daala nagdaas kabacda meela la hariiray taa walfaacila la hariiray minba nagdaase khaaftu iyo daaltu lama saakin kulmeen kan kuwad saakin saxiix ew kan lamaan saakin muctal ew lama saakin hooba kulmaan kono saxiix e kono muctal e faxadfu xarfu alcilati awlaa xarfu alcilaha la gooye kabacda meel nagdaase daaltu iyo khaaftu waxaa sidoo kale hadal qiimo badan goobta ka jeediyey suldaan maxamed xasan bunow suldaanka guud ee beesha hadame iyo ugaas ibraahim maxamed isaaq ugaaska beesha garre ee wilaayada baay labada hogaamiye dhaqameed ayaa aad u bogaadiyey kaalinta waxbarashada diinta islaamka iyagoo sheegay in jahliga uu meesha ka baxayo keliya marka la xoojiyo cilmiga iyo akhlaaqda diiniga waxayna ballanqaadeen inay si buuxda u garab taagan yihiin horumarka waxbarasho ee deegaanka nuurkiisangata qaadateen marisiin ku faday inay ummato kasii nuuridaan culumi etiin maanaha saasmaanka gallada tan kale mayba farxad leh imtixaan haddii la qaado dadka imtixaanka qaadow ardaytii dhan baasti hanuun ma aaminaya maana laakiin ardaytii dhan baasti owaana xaqiiqe eh wal eed eeliinka farahow sida hata isugniinka faraha siideen ilaahay hasiinkuka faraha siiye ummado kalena waxaa waye may laaraha in isin deersidaan allah siin deersii anaynu hogaamiya un allah siin waala ugu dambeynna waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaankii gebagabada dowladda iyadoo ardaydii ugu sarraysa la siiyey abaalmarino qiimo badan afarda arday oo kaalamo horgalanka insha allahu ka hormaraana ardaygan ka horeeyo kaalinta koowaad imtixaanka ka gali meyl eray magaashay oo derajada shuseynana boqolkiiba boqol eta cabduraxmaan cabdulaahi moxamed yal ere afardaas arday oon hata sheegnay oo kaalamo hore imtixaanka u galeen waana isku derajado ah iyo dhongna may ballanka tirgalay abaalmarin ahaan insha allahu tacaalaa dhammaantiyo maybu ahaan lankastaba min soddon dollar ayaa insha allahu tacaala abaalmarin iyo jawaa-isan heli ardaygan ka horeyna waa cabduraxmaan cabdulaahi maxamed wala tafadal maasha allah jazaaka allahu khayr ardayda lamaad may leerayihiin naciima sheekh saalax sheekh maxamed iyana may abaalmarin helayihiin soddon dollar iyo jawaa-is iyo abaalmarin heli insha allahu tacaala saas oo kale ardayda lamaad may leerayihiin zaynab cabdulaahi maxamed iyana may abaalmarin helay soddon dollar oo lacage ardayda afaraad may abaalmarin helay insha allahu tacaala magaasha may leeray asmaa yuusuf cali yaleere iyana darta ardaydan iyo dhan isku derajadow walakakurnadalowmale iyo dhan min boqol derajaseenan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay waxay ballanqaadeen in dowrooyinka noocan la sii wadi doono loona fidin doono dhammaan xarumaha waxbarasho ee hoostaga maamulka wilaayadan
ardayda madrasada salaaxudiin al ayuubiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garasweyne ee wilaayada bokolla warbixinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
iskuulka salaaxudiin al ayuubi ee deegaanka garasweyne waxa uu ka mid yahay iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool waxaana uu ka kooban yahay dugsi hoose iyo dhexe waxay iskuulka la furay labadii bishii labaad sanadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriga waxaana hadda dhigata arday gaaraysa laba boqol iyo toddoba-iyo toban arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdho waxa uu iskuulka ka kooban yahay ilaa siddeed fasal gabdhaha qolalkooda waa gaar macallimiintoodana waa gaar oo gabdho kale ayaa casharada siiyo halka wiilashana fasalladoodu ay gaar yihiin macallimiin rag ahna ay casharada siiyaan ardayda iskuulku waxay dhowaan sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku muujinayeen heerkooda aqooneed wuxuuna bandhigu ahaa mid soo jiitay martidii goobta ku sugnayd bandhigga waxaa qayb ka ahaa macallimiinta oo soo bandhigay cashiro ardayda ay siinayeen iyaga oo sharaxayay mararka qaarna ardayda ay ka daba akhrinayeen بعد حمد الله تبارك وتعالى نقدم الشكر الجزيل بقيادته العامة فحياكم الله جميعا أيها الأظهار الأخيار طبتم وضاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا مرحبا بأحبابي مرحبا بإخواني لقاء هام ألا وهو لقاؤنا في هذه اليوم الكريم على كل من ساهمنا في هذه المناسبة يا معشر من حضر في مجمع يبهج النظر حسن باد ما استتر وقل ما أرى مثله بشر يا من أشرقت وجوههم كالقمر لكم منا تحية أغلى من الدرر وأزكى من المسك والعنبر تحية من ضيادها الفرحة والسرور تحية عاضرة تحية أحلى من العسل الدرس الثاني درس لمات لماذا تتناول الطعام لماذا ما تتناول انقادت الطعام راشين راشين ما انقادت ما راشين انت راشين لا مسكواتو والى اي اجزاء جسمك قيب جيرك كمد او يدخل قله قيب ساجرك كمد راشين كاس كاس انت قله ان الطعام راشينك ضروري لغمارماو لنمو جسمك جيركس انكرن وللقيام سادن كسرنته بجميع انشطتك firfircoonada jirka dhammaantii onas aadan ka surin waliyastafiida jismuka jirkas un ku faa'iidaysadoo minhu raashinkaas kaas ee tatacaawanu may baska kaalmaysadeeye arbacatu ajhiza afar qaab dhismeed oo ra'iisa ugu weyn iyo maybwaa afartaas qaab dhismeed aljihaazu lhadmiy qaab dhismeedka dheefshiidka wajihaazu tanafusiy qaab dhismeedka neefmareenka wajihaazu dowraan iyo qaab dhismeedka dhiig wareega wajihaazu likhraaj iyo qaab dhismeedka
التحيات سلام يا الله لله إله سقناد إيوا الصلوات أمان يا الله إيوا الطيبات ديب يا رب السلام نبجليا عليك كرك النويل أيها النبي نبغنا واي إيوا رحمة الله إلهي ناريستيس كرك النويل إيوا بركاته بركوين شيء السلام نبجليا علينا كركين النويل إيوا على عباد الله إلهي أدوم شيء كرشو النويل الصالحين الصالحين
maamulaha iskuulka salaaxudiin allayuubi oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiya aasaaska iskuulka iyo marxaladihii uu soo maray iyo hadda heerka waxbarashada ardayda iskuulka salaaxudiin allayuubi ee deegaanka garasweyne iskuulkan waliba la furay sanadkii kun afar boqol afartan iyo shan hijri beli lamaad oo lama maraas wakhtigaas ilaa yowmina haada shaqeeyahay ilaahay baa ka mahadsan subxaana watacaala ee kow waliba laka furay arday lama boqol iyo labaatan arday ayaa laka furi oo na iska jiraan baniin iyo banaad marka ilaahay baa ka mahadsan subxaana watacaala sanad markii la maraay ardada qaar may wahaa ee hore aan sii gudubeen ardo cusubna wala haray sanadkii lamaad saasoo kale taqriiban hadda may waa xaaliyan may badhakada hayta iskuulka laba boqol tumiyo todoba arday ee waliba aan iska jaraana baniin iyo banaad may waa ilaa may ka koobanyaa siyeed fasal iyo ka koobanyi waa dugsi hoose dhexe marka saadiiba hata araga hayta shalba sinyin baniin iyo banaad aan shalba sinyin marka may waha fasal koowaad baniin lamaad saddexaad afraad saas oo kale ilaa banaadkana saas oo kale marka siyeed
maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa weli dadaal dheeraad ah oo ku aadan waxbarashada ubadka iyagoona ardaydu ay yihiin kuwo heer sare ka gaaray aqoonta diineed iyo midda maadi intaba mahadsanid abuxasaana warkii duhurnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh